Ee, howlgalkii xalay iyo kii hore u dhacay maadaama kii hore u dhacay habeen hore dhacay in laga laga warbixiyey midka xalay dhacan inaan ka warbixino Ee, waxaan bulshada soomaaliyeed u sheegaynaa ama u tilmaamaynaa ama aan u baahinaynaa inaan xalana ku guulaysanay Ee, maandooriyaashii ugu badnaa abid ee guryo ku jiray inaan guryihii ka soo saarnay dadkii gacanta ku hayana aan aan gacanta kusoo dhignay ayaga iyo iyo agabkii iyo wixii qamradii waxaan ugu bishaareynaa inaan gacanta kusoo dhignay Ee, waxaana ilaahay fadligiisa ee sababay ee u sheegayaa in shacabku nala shaqeeyeen nalana tilmaameen meelaha waxay ku jiraan ayaga ayaa iskale mahadda koowaad Ee, waxaan ka codsanaynaa in sidaasi kusi laba jibbaaraan waxaan mar labaad iyo mar saddexaad u degaynaa dadka ku dhex jira falalka ee noocaas inay ka waantoobaan haddii ka waantoobi waayaan annagu saaxiib la noqon miino u dulqaadan miino gacan bir aan ku qabanaynaa cidda aan qabanno sharciga marsiinayna hadduu ilaahay idmo Ee, waxaan u sheegaynaa dadka shacabka ciddii lagu qabto arrimahan maandooriyaha in tillaabo sharciga laga qaadi doono lagana daali doono shaqadooda Ee, waxaan u sheegaynaa inay ka waantoobaan waxaan uga degaynaa inay iska daayaan oo dadku ay dadkooda la shaqaystaan oo ay magaalada sharaf ku noolaadaan degmada gaalkacyo iyo nawaaxigeeda inta ku nool tillaabo sharciya laga qaadaya ciddii lagu arko ama gaari ha wado ama guri ha ku jirto ama dad ha sido tillaabo sharciyaan ka qaadi doona haddii alla idmo aad iyo aad waad mahadsantihin